maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad rayd ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay ka geysteen dil iyo burburin intuba ciidamadan oo u horkacayay mas-uul ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxa ay doonayeen in dadka ku dhaqan deegaanka ay xoog uga barakiciyaan guryahooda markii ay goobta tageen waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen dadka shacabka ah taasoo sababtay geerida haweeney lagu magacaabo fartuun axmed nuur sida ay warbaahintu u sheegeen qaar ka mid ah ehelkeeda halkan waxaan ka jeedinayaa gabarh walaashay oo xaqdaro oo cad gurigeeda loogu yimid oo loogu dumiyey oo gardaro cad loogu dilay adii odageeda iyo ilmaheeda loogu soo weeraray si fartuun axmed nuur gabadha la yidhaah waay walaalkeed ka weynaa aniga cali axmed nuur baa la yidhaah si gardaro cad baa loogu soo weeraray gurigeeda iyadoo ku jirto kas cadaana loogu dilay ciise waxaa la yidhahdaa xasan madoobe ilaahay kumase ma darnaadee markay guriga yimaadeenay ee cagafta keeneenay ayaa ciyaalkayga waxay dhihi maageen warsee waay macnaha gurigaan u jibinaysiin markaas kadib ayuu wuxuu nagu soo bilaabay xabad xabaddii oo nagu soo bilaabay aniga waa kaas waa kaas majeedaan waa kaas halkaasay iga martay xabaddiina maamadii xabaddii aniga halkaas ii martayna maamadii ay ku dhacday maamadiina waa iga dhimatay xaaskayga aheyd waa iga dhimatay muuqaallo kala duwan oo laga soo qaaday xaafadaha ay weerarka ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ayaa laga dheehanayaa burbur xooggan oo ay u geysteen guryaha dadka rayidka ah tani ayaana qayb ka ah dhulboobka xargaha goostay ee ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho iyo duleedkeeda